biyo-xireenka cusub ee beledweyne ayaa sanadkan maraya tijaabadii ugu horeysay kadib biyo xaddhaaf ah oo webiga shabeelle uu keenay roobka xilliga oo ka da-aya dalka ethoobiya awgii kanaalada waraabole iyo dhagax jibis ayaa waxaa laga dhisay biyo-xireen loogu talagalay in biyaha xaddhaafka ah looga dhimo webiga shabeelle ee dhex mara xaafadaha beledweyne dhismaha mashruucan biyo-xireenka oo aan la shaacin dhaqaalaha ku baxay waxaa dowladda soomaaliya ugu deeqday dowladda norway waxaana ilaa xad uu hoos u dhigay cabsidii laga qabay in webiga shabeelle uu beledweyne ku fataho kanaalka waraaboole dhirirkiisu waa ilaa shan kilomitir waxaana uu biyaha webiga kaga daraa tuulo lagu magacaabo gambarlaawe qaar ka mid ah dadka xaafadda biyo-xireenka laga dhisay ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay in wax badan uu ka taray in xaafadda ay sii deganaadaan
aniga hadda kula hadlayo xaafaddan ayaan deganahay maanta sagaal biri miyaa keliga biyaha oo wadaa mararka kale markii micnaha saddex biri markuu biyaha keliga uu soo bilaabo xaafaddan hadda aan joogno oo bun xaafadda howlwadaag doonsubagla labada qaybood micnaha waa laga qaxi jiray haddana sagaal biri ayay biyaha socdaan caawa toban we eh reer hiiraan saacaddan oo kale waa kala tegi jireen dhagax jibis qaar micnaha ka qaxo oo u qaxa ceel jaallo biyaha markii keliga u caburiyo waxa micnaha beledka dhan fatahaadda u geysan jiray keligaan ayuu ahay keliga waa cabursanaya hadda markii asiga micnaha la qoday oo laga shaqeeyey magaaladii oo dhan la siiya hesha magaalada keliyaal badanaa lahayd biyaha ka saari jiray sida hadda waraawaala loo wax loogu qabtay waxaan codsanaynaa inaa keliyaasha kaloo xerano aska mid yahay shabeella shabeellow shabeellow oo asigana markii kan biyaha uu qaado uu gambarlaaba ugu darayo asigana kasii neefi jiray oo awal oo xeran asigana inaan arrintaas wax noogala qabtaan rabnaa iyo meelaha kaloo magaalada biyoxereenada iyo dhibaatada iyo culayska ku hayo waxay dhiman waxay la qabto waaba la qabto waxay dhiman leh waxaan codsanaynaa maadaama aan reer beledweyne iyo guddiga xaafadaha aan nahay sida hadda waxaan noogala qabtay inaa waxyaabahaas kale noogala kordhiyo waagii hore hadda meesha aan taagannahay waa gooladii biyaha ka geli jiray gooladan biyaha waxay ka aadi jireen magaalada markii keliga owba soo baxa hadda waxaan malaynaa sagaal habeen toban habeen ay kusii dhow yihiin markii ayba soo leexdaana magaalada ay dhibaato biyaha waa iscesho jireen meel ay maraan ma haynin magaalada gudaha iyo bannaankaba waa dhibaato ay ku abuur jireen haddana biyihii markay soo dhaceen isla markiiba waxay gaareen gamberlaaw marka waxaan ugu madca mahad celinaynaa norweyn dowladda norweyn oo wax ka qabatay dowladda soomaaliya u soo marsiisay iyo astahil kabaniga astahil oo asigana shaqadan fuliyey iyo hay-adda nisa oo mashruuca oo iyadana lasoo marsiiyey intaba waa ugu mahad celinaynaa waxaan rabnaa marka inta dhiman oo keliyaashaas hadda si shabeellow iska mid yahay iyo magaalada wixii dhibaato ku hayo in intaas iyadana codsigaas noola fuliyo oo wax noogala qabto maamulka gobolka hiiraan ayaa ka mahad celiyay dhismaha biyo-xireenka waxaana uu ballan qaaday in uu soo dhoweynayo cid walba oo horumarka deegaanka kala shaqaynaysa mashruucan biyoxireenka kelig waraaboole oo ah barnaamij aada u weyn mashruuc weynna ahaa weliba hadda waxaa la hayaa maanta emergency response ama immediate response deg deg ah taasoo ahayd biyihii aadka u tirada badnaa ee magaalada ku fatihi jiray maanta inay keligii marayaan waa barnaamij aada muhiim u ah waa bogaadinaynaa waana ku mahadsan yihiin cid kaste ee taaka ku biirisay horumarka bulshada iyo badqabkooda si bulshada nabad ugu noolaadaan dhibaato la-aan ugu sii degnaadaan beledka inta ka shaqaysa waa ku mahadsan yihin waan u mahad celinaynaa waana barnaamij ammaan mudan insha allah waxaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo marba marka ka dambaysa waxay noqonaysaa barnaamij horumar ah waxaan rajaynaynaa inaan gaarno waxleedaha solution ama xalal waara intaan ka gaarayna hadda waa iska relief laakiin insha allah wax badan oo xilligan oo kale biyaha magaalada ku fatihi jireen ilaa tobankii sano ee ugu dambeeyey xaafado ka mid ah magaalada beledweyne dadka fatahaad ayay uga barakici jireen marka webiga shabeelle uu karkaarada jibiyo laakiin tan iyo markii la dhisay kanaalka waraaboole waxaa muuqata inay yaraatay cabsidii ahayd in webiga shabeelle uu fatahaad ka geysto beledweyne xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne